bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal hamiin faylaha ka dhowaada warka hamiignimo ee warbaahinta warsan qodobada shalgadiisan warkaana hamiignimo siinkahayna isigna ka dhega doontaan yawayba ku mid ee xildhibaanada hirshabeelle oo ku horkooya qorshe waare buulo barateen kasuubiya golo deegaan dadka bugtaalee ka nool magaalada baydhabo oo baaqandiri maamulka koonfur galbeed dhimashiyo dhaawac ku dhaladay dagaal dhamari lama maleeshiyo beelood gudoomiyaha deegaanka awdhiigle oo farindiri dowlad goboleedka koonfur galbeed qorshe la kala dagaalamow kadalaanka oo ka bilaawaday galgaduud akhbaaraadka banaanka warkaana hamiignamaysan ka dheega doontaan unayna siinkahaynayo wayba ku mid ee madaweynega donald trump oo hanjabi dowladda iraaq
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
amignimo isniin awow talaadana hagalahayta taariikhdiya keedanta litabila koowaad lamada kun iyo labaatanka haanasaytinamay bahayana qodobadii warkaan haddana indiyaar garooba u sugiyo fidsan maamulka gobolka baa iyo kan degmada baydhabo oo hoola wada ballaaran ah kuwada magaalada baydhabo sida warbixintu ninka fiiriya maxamuud cali cabdulaahi weliba weli socda reedandhasowka jididka magaalada baydhabo ee gobolka baaya welibana howlgalkan biliran lakawade jididka haafado oo maamulka gobolka iyo weliba kan degmada yowbadan meelogan la burburi yaa-e jidid iriiray e oo dadka nasashare dore iyo hangalan welibana maamulka usufadahaya inti haafado sanalakadhaboona iyo jidid biliran iyo onkubiyaan
binaanga jiifna lan afar mitir leeka jaro jara lan nam mitir leeka jaro jara lan lamadii mitirka jari liku dumiyo wajara lamadii mitir lahayoo dumiyo bamadii intaka agda dhisoy munka diyaarku dhisoy liyaroo yafaylaada fadi mali yarohoy munki binaanga jiifa owlaad badanga binaanka jiifan irin hayta roobana hay wal one tohto una hugsidaano onato una dhax galaano una haysana male baagamudinin dheer maamulka koonfur galbeed ba kootsaane intii onay to galan wiininka jeysidan walaalayagaa nuu wadada burburja ka qanacsano wadada istiraajii una nin roonta laakiin atin hanoo dadajiyo yowti ninin suubi abirka una noojarow ninin sheego kii onay to oo una hanin hirowna ninu tusa wana dhisana walaagi lan allankii onay to kaalma nin jeedii koroo nasii korona kaalma nasii maamulka koonfur galbeed شابوينا وانا تورير كفر كبدا انا سقط سودان دتي او يعني ترتيب لين كسعدو يعني سو فيل لين برسيدو يا ايتي ايتك رجيان jidkan ciidanka faraxsanba yani dumishay waa saaynan nin kuweela ciidan jeelna walwalbana ka faraxsanna way koodsadaan intii dadkaasna garab siiyaan jidkani sinadaamina ninka suubiyo sinaxariisle nabadgeliye walwalba horeya maamulka gobolka iyo weliba kan degmada baydhaba burbureen jidada dhoore haana sayti ona nagadi haana bulshada eedyoonku faa'iidaysadeen qorshagonya ee koobileeda magaalada laga hagaajiyahaya maxamuud cali cabdulaahi tv-ga iyo f m-ka raadiyaha warsan baydhabo eedyeedan maatanye maxamuud xildhibaanada hirshabeelle oo ku horkooya qorshe waare buulo baradenka suubiya golo deegaan warkuuna magaalada beledweyne may bahnayn ku diray waryaagaana bashiir cabdulaahi cusmaan qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka maamulka hirshabelle oo warbaahinta kula hadlay magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabelle ayaa ka hor yimid qorashe uu madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdi waare uu degmada gulabarde ugu samaynayo kula degaan waxaa garbeheyga taagan waxaa xamar jooga waxaa jowhar jooga waa xildhibaanadii ka soo jeeday degmada bulburte ma madaxweynuhu xaggee uga qoran tahay sharciga dowladaha hoose aan ansixinay inuu asagu uu asagu ama howshaas hogaamiyo ama shaqada wasiirkaas kale xildhibaanada ka soo jeeda degmada kale dadkaasi shaqadooda xildhibaanadii lama socdaan cid la socoto xildhibaanaha ama lagu soo wargeliyey oo shaqadaas ka qayb qaadanaysa ma jirto deegaan haddii wax loo samaynayo ama la aadayo sharciga sida uu qabo waa in xildhibaanada ka soo jeeda la taxeeyaa oo ay socdaan xildhibaanada ka soo jeeda deegaanka war ninkan iska fadhiya halka bil fadhiya buulibarder macnaha u fadhiya ma noo sheegi kartiin ilan xildhibaanadii deegaanka ka soo jeeday ma wato hayesow ku shaqaynaaso shacab dhexgalaa taa waa midaas maantana waxaaba ugu sii daray madaxweyne yaaba sii rakaabiba sidaas aawadeed waan cabaaraynaynaa arrinta ka socota buulibarda haddii aan nahay xildhibaanada buulibarda ka soo jeedo haddii aan nahay xoogaynan aanaan qasbaynan raalli kama nihin shacabkeenna iyo dadweynaheenna waxaan u sheegaynaa arrintaas inaynan wax jira ahayn waxaanan diidannahay oon ka soo horjeednaa oon cabbaaraynaynaa arrimaha ka socda oo xerataraarka oo qudbasirada ah ee degmada buluburta lagu hayo degmada buluburto sidii horeba loo sheego waa degmo nabadeed dadkiina dad nabadeed waa dagaalaa lagu abuuray dadaa ku dhintay dadaa ku dhaawacmay mas-uuliyadaasna waxaa iskale madaxweynaha hirshabeelaa iskale iyo cidda ugu dirsada u adeegsadaas waxaan u malaynahaa in marka arrintaas looga sii dari doono iyadoo dhibaatadaas horu degmadaasu sideed sano ayay hawada u furan tahay inta kalodhanna waa ka xirantahay markii loo tagana beenaa loo sheegaa wixii laga ballanqaadana lama fuliyo maxamed cabdiwaare waa walaalkayna waa madaxweynihii aan doorannay laakiin xildhibaanadii shalay dooratay inuu garab maro ayagoo joogo caasimadii johor ee uu yidhaahdo konsolaan ka dhisaa buuliburt midaan u dulqaadanayna maaha mana u dulqaadan doonno dadka reer buulburtuna walaalhaynana waxaan leenahay ka fajugnaada ballan iyo axdiyaan ku galnay dastuurkow hirshabeelle ama xeer hoosaadka in maalinta la dhisaayo kosturka la dhisaayo ay soo dhisaan xildhibaanada ka soo jeeda deegaankaas waxaan u sheega waxgaradka buulabde in ay ka fooljignaadaan waxyaabaha aan waafaqsanayn bini'aadanimada aan waafaqsanayn dastuurka federaalka ee hirshabeelle iyo xeer hoosaadka aan waafanayn ee madaxweyne maxamed cabdi waare iyo hay-adda c r b ee la wadaan ay dad baabaha ee intaas go'doonaha jid u furayn een u samayn waxbarasho u furayn caafimaad lahayn ee go'doonaha ee baabaha ku jiray ee korkooda corruptionka ay ka raadinayaan ee awgood dad u dhintay dadna dhaawac u yihiin inay arrintaas ay ka fooljignaadaan waxgaradka degmada buulo burte ayaan u soo jeedinaynaa annagoo ah xildhibaanada hirshabeelle xildhibaanada qaarkood ayaa talooyin u soo jeediyey shacabka degmada buulobarde ku nool waxaan uga digaynaa markaa shacabka inaysan ku kahdoomin waxaas la soo maleegay ee meeshaas ka jiro runtii shacabku way feejigan yihiin wayna ka warqabaan waxaan uga sii digaynaa annagoo mas-uuliyadeenna waajibka gudanayno annagoo ah xildhibaanadii shacabku inaan inaysan kahdoomin waxaan uga digaynaa dowladda hor hirshabeelle hadaadan wax u tari karin degmada buluburte walaalayaalo waxba ha u dhimina waxaan u sheegaynaa shacabka degmada buluburte inay arrimahaas ku degdegin inay ka fiirsadaan inay xusuustaan cidda matalaadeeda leh wadahadalkeeda leh xilku ka saaran yahay oo xaqu ka saaran yahay oo xildhibaana deegaan doorashadeeda mataqa buluburte ka soo jeeda degmada buuliburta dhibaatooyin badanaa ka jiro waxay u baahan tahay shacabkeedu shacab weligiiba isku duuban oo ahay shacab weligii iska hor yimaada ma aysan ahayn haddana conflict badanaa ka dhex jiro degmada dadkii ka dambeeyna way joogaan waxaana ayaan darra ah hay-adaha shaqada ku leh konsolada deegaan manaha deegaanka dhisaya sida c r d s f horena waan idinkugu sheegnay waan idinla socodsiinay haddana waan idinla socodsiinaynaa wixii halkaas ka dhaca haddii degmadaas conflictiga uu ka jira iyo degmooyinka kale lamidka ah ee aad caawisaan oo konsolanka dhisaynaa dhahdaan wax alla wixii ka dhaca nuuladdiis idinkaa qaadi eeddi eedan maatanye bashiir dadka bugtaale ka nool magaalada baydhabo oo baaqindiri maamulka koonfur galbeed sida mar kale warbixinta undhinka fiiriya wariyaagana maxamuud cali cabdulaahi kaamka al aamin iyo weliba sugumidiga kaamamka kiyaala magaalada baydhabo ee harunta maamulka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya welibana ka nool boqol afartan toddoba qoysa tiradan ka badan iyo ay haanayn dhoolyaale ma shaqaysado koran waana ma qaban wiilal ama dhalinyaro ah in shaqayasa welibaan dheera manlaantiyo ka qaban kaamka sayti iyo sidoo kale baad iyo weliba biyo yaan dheer waana majarta hay-adan gurmiti ilaa ku bilaawa hiligii roobabkii isu saamayn wiinka waaladi manateediyo ilaa yoonay hata waa siduusin sheegay gudoomiyaha kaamka saydi aadan xasan hilowle iyo weliba suban macalin ibraahim weliba iyo kumidayina dadka degan kaamka sayti welibana iyo deganyina man afarsana suban weliba markii horya kukoytay tuulada dugaar hoos meelo iidan usuun kukooye hawaal barbaara waa sidii ay sheegeen ata waliba deganyina kaamkan hindhoolyaalka al-aamin geekyaan seedi walibaniyo inkuwaramena baahada wiin iyo ata ka haysada kaamkan hondhoolyaala wada edna ma shaqaysado korna eedii eeda baahanaynka haayta qof oo shalay walanqarsan walanqarsan walaalay wal shaahi eh taagaya jaran walaalyaala unta muddo afarsaneen ta fadhiina yaryareedan walala ka dhiibahay maayuni soomaalidan hayne mayna haneenka gargaaruwaay hoogan makashagayso korn abaarahani dhiidi macnaaguna walna haneenka gargaaruwaay sinyimi eymaay dadkii hoogshogabaan walalka sadhaqaysadahay walala siyahay mayka jira kaamkan rooliya alla aami afar sana yaan ta fadhiina ilaayaa maalle afartii sana intuna fadhiina mudoogeyka una awkay dhardeena dama erna madi hor mayka kooyahin ilaayaa maalle anu kureerna ku kooyahin walbarbar baabiinona ku tawi hunguriyan ku tawi abaarani dhiidi oon walay gabni leedan ilaayaa maalle beer un wali aan gadani lamadung lang noole beer anta abu korne hayni asguurni asguutamni madung ilaayaa maalle shukurle beer mata abad korno nooliya na afar saniin ta fadhiina dhinay kala gudoomiga guud ee kaamka city yowsuuna ku hadli baaxada guud ee kaamka city ku jirta isuuna baaqan diri dhammaan hayado samafalka heer federaal iyo weliba heer maamul goboleedba mahadda koowaad ilaahay iskale mahadda lamaadna arday wiryaalka oo warsan hanibooqadan kheer allahasi walaalnyogane ilaa agaasimaasho maadsinyin oo hana booqadan madii arday hunguruba ninseena baahadaana ogyin galabiraaban ninkooyaan baahadaana kuwargaban may faday dowlada koonfur galbeed dhammaantie madaxweynagan kuwiinyo arday gobol idegma dhaxadyo may fadaana hiblowma eraana si dhaqsee ini walniinkogobadan hiiyad walniinqobati majarta may fadaana si dhaqsee gudoomihii degmi i gobol dhaxdyo wasiiryaalka hildhibaanayaalka agaasimyaalka dhammaantiyo shaqaalada wasaaradda maareynta masiibooyinka may faday si dhaqsee walniinkogobata hooyooyinka dhalinyarada ururka dhalinyarada markiinka horeyti odadkun odso la dheega waana majarta ilaayana heta qof ama hay-ad isilaqan gurmadan soo badi waane hay-adihii samafalka gurmadka iyo maareynta masiibooyinka maxamuud ali cabdulaahi tv-ga iyo fm-ka raadiyaha warsan baydhabo eediyeedan mahadsanyo maxamuud gudoomiyaha deegaanka awdhiigle ofaring diri dowlad goboleedka koonfur galbeed sida warbixintuu ninka fiiriya wariyaagaana cabdiraxmaan oday gudoomiyaga deegaanka awdinle ee degmada baydhabo iyo shalay faringandari madaxda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo dowlada federaalk soomaaliya gaar ahaan weliba uu sabaagan diray wasaarada beero dowla deegaanka koonfur galbeed soomaaliya iyo wasaarada gargaarka iyo masiibooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waa ku gudoomiye maxamed nuur oo la hadlay warbaahinta gaar ahaanna maydharas deegaankan hata maydharas gudoomiyaha kale deegaanka awdiinle wayba ka mid yahe deegaamada oo manardaysid toosa angaraabsati waliba la marahaya maalintii saddeaad ama maalintii afaraad yamana ayaxga ya arday ya ka degi mayb wataas horto waliba ama lanka baarlaya kow in ilaahay subxaana watacaala la koobsada ilaahay lanagad culamaaudiinta ama odayaasha mana dhaqanka si ilaahay inka badbaadiye masiibadan oo tan ah yacni ini mana diinka ilaahay mana la akhriysidi diinta ilaahay mana arday lahanagada culummada mana diintan akhriysdan ilaahay lan tawbasheena wayba aan maleeyay mana dhibaatadan dad haysata dhib oo yacni maydarays una jeysani inatay aan maleeyay may weele ilaahay qur-aanka mayba ka eray maa asaaba min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum hataa maydarays dadkii dalagii hangoay dalagii waa balka quursaday wayba maydarays qarkan saarana xoolihii maydarays doogi ama nurkiyo aamayn inintaas oo kalen kabsad marka dhibaatadan haddii mana ardaytan dadka itan duunyada sembir way halistee badantatan duunyada maamulka maydarays dowladda koonfur galbeed oo ansaray mudane madaxweynaha cabdilcasiis xasan maxamed lafta gareen ini mana la aawi dadka maadaama nololyo inta badan goboladan koonfur galbeed nololyo dadku way ka tiirsanaytay beero way mana la rooga hilligii mana dalagii manayo beeradan hagoofadi waqtiga waa la roog way la filaayay ini mana arday fasalkan sisin ogsidin fasal oo mana deerti si faa'iidaan qubati fasal oo mana arday dadweynaha arday ka dhaqan koonfur galbeed iyo unfilaayeen ini dalag faa'iidaan gohow way masiibee kaabsitay ay hagan mana arday walaalanka magadari oo arday dhibaatada weyn maamulka mana arday ee koonfur galbeed oo sida mayra wasaaradda maareynta iyo masiibooyinka iyo wasaarado kale mana arday sida wasaaradda beero aramoon qoseeyan wali inka baagay ini mayra dadka shacab weynaha oo mana arday dhibaatada kaabsitay la taageera la gar eedi eedan maatanya cabdiraxmaan shirkunyo inisku kooyan laamo amniga iyo may bashir gudoomiyayey wasiirka wasaaradda amniga gudo dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya may manaha ku qiib galay taliya ku-xigeenka ciidanka xoogga dalka qaybta lixdanaad taliyaha ciidanka daraawiishta koonfur galbeed taliyaha booliska koonfur galbeed iyo saraakiil kale shirkiintu isadareeriyamay ballin ku hadalay xoojiyowka amniga iyo ku horseedowka falalka argagixisada iyo ka dhibaateeyaan shacabka soomaaliyeed shirkiintu isadareeryamay bal ha ku saaray awaamiirka eedan askarta isticmaala samaandooriyaha iyo handhiilow khamaarka wasiirka wasaaradda amniga gudo dowlad goboleedka koonfur galbeed oo la hadalay warbaahinta kureed shirkaasay
awaamir oo kugu jira ciidamoon oo magaalada baydhabo baydhabo ayaa duumeyka ziyaaday xabad oo laisku geemo waa miigii maalayacde magaaladii argagaxa ka abuuri xabadii oo macnaha meelkiyaana la rabay sababtadii kadumlin kasaan dhammaan saraakiisha laamaha ammaanka may amaraane haddii ciidamadan lanwarba goobtiis ka tirsanaaye laka amar habtiiskanaga ciidan oo haranka tirsanayn male lanwarba gooba ka tirsanyi namburuus ka tirsanaaye goobtiis ka tirsanaaye markii booliiseena meelus ka tirsanaaye booliis boostigiis ka tirsanaaye kowaaitus shaqay duub ciidamada militariga meel falaana iyo ciidamada daraawis oo kuqalbo lanwarba meelus ka tirsanaaye kirsana meelziyaadii ciidamadii oo la kogaayay goobo iyo intii isku bahan simaala yacni aan kooyo magaalada waliba shaqo ahaayeen aan lahayn shacabkii adagixgeliyaayan aba isku dhimaayan saraakiisha meela faray dad alla idiyey oo habadxinta oo maala yacni rid hadii tilaabo noqoqaada oo sharciga waa qabsan mid amaraane intii lanka gurigaas dima guriga kuqaada lanka habadisigi guriga kuqaada waana lihir cadaalada lama siin meydul qaada doon ama aan u bulaada doon haddii magaalada argagixi sabab laan xabadii ridab oo magaaladii dallaaso oo amnidareelka abuur taasi meydul qaadado dowlad goboleed koonfur galbeed meyd faraase anoo kaadalo magaca wasaaradda amir dafadaana ka tilaabo sharciga waa qabsan ku qaada laakiin gurigaas habad kurida maalayaan irgoon kuruur kurwareeg waana lihin id allaana idii goobta ka tirsanayti kutabta oo magaalada laga arga iyo oo macnaha fasaxna ku haysana sabab oo taliyaashii iginaha kutabna meel isku tirsanaayay isuna la qowda guriguna kurwareeg meelii sheegay oo ni xaqiijiyey intii jiraan ciidamo oo ka tirsan dowladda intii amaar ka dheereen magaalada mayba farane saraakiish oo laama amniga ee alla cidii oo ama ciidanka dowladda ka tirsanaaday ama ee ka tirsanaanay lan alla lankii oo amaar dheero la araga mayla faray saraakiish intii tilaabo ku qaadan goobtii oo amarka dheereena dagaalamaan qofkunku dhikan haddii amardiidu suubiyaana ku qaada tilaabo sharag waa qabsan meela faray hanti la ruujiyey si degdeg eh goobo qamaar la dhiro oo magaalada baydhabo yaa lagu ogi iyo dadka oo xashiishka dhigow macnaha goobo qamaar qamaar ee xashiishka jarale meelo qamaar la dhiro xashiish maqgade waa noo dhuge may fadaane may amaraane saraakiisha ka tilaabo degdega u qaadan laku bilaabo geedka meela amaray laama ammaanka hanti kuhulgalan goobabaas waana ruujiyaan idii amasha diidonna tilaabo u qaadan faahfaahino dheeraad yaha ku bahahaya dagaal jeysaday khasaare shalduwan oo lama maleeshiya beelad ka dhamari tuulada hareeri waana hoosteedaasa degmada jaraati ee gobolka afdheer dowlad deegaanka soomaalida itoobiya maleeshiyaadka dagaalamayaal mayba la sheegay intiyo iskahaysadeen dhul miilasay kiyaala maybana la sheegay inta dagaalka usa sababay dhimasho afarnan meelo dhaawaca usa deerow labaatan haanaasoo inaska jaran shacabka iyo maleeshiyaadka dagaalami wararka iyo mayba intaasayow ka darahayana inta ciidamo ku tirsan han dowlad deegaanka eliyu booliis iyo deereen deegaanka laka dagaalami haanaasoo ka guulaysaday intiyo shaldha galaan maleeshiyaadka lamada beelood ee meelasay ka dagaalami xaalada goobta laka dagaalami iyo mayba hadda eta toodegan walow dadka deegaanka iyo sheegan qaarsho intiyo dareemahayaan oobsa maadaama iyo weli ishor fadhiyaan maleeshiyaadkii dagaalamay wasaaradda beero dowlad goboleedka galmudug oo kaaladaasa wasaaradda beero xukuumadda soomaaliya yamayba deegaano hoosteeda magaalada dhuusamarab iyo ka bilaabeena qorshe la kala dagaalamo kadalaanka kadalaanka yamayba use ka degade beero badan oo ka yaala gobolka galgudug use oo xaalufiyay dalagyo shalduban oo laka beeraday sidayo sheegeen mas-uuliyiin ku tirsan maamulka galmudug howluun la kala dagaalamaha ay kadalaanka mayba sidaasoo kale ku qayb qaadahaya duqa degmada dhuusamareeb macalin nuur cilmi maybana fuliyahaya shaqaale sigaaralin tababari kadalaankunya mayba dhibaato badan kahaaye beeraleyda ka nool deegaano ku tirsan bartamo iyo koonfurta soomaaliya yeedoo dadka sidiiyo fadaayaan la dagaalamahayaan meelo warkaasay ka dhugunsado haytaan warbaahinta warsan ee stuudiyaha magaalada baydhabo dhinaga ayaa akhbaaraadka banaanka madaxweynaha maraykanka dolar trump iyo kahanjabay inta cunaqabateen eedan ballaaran hakuroga doona dowladda iraaq hoob iyo dhaqangeliida qaraar use meel mariyay baarlamaanka dalkaasay madaxweyne trump yaa sheegay inta saldhigga irka ee maraykanka use ka leeya iraaq yoo ku baheen balaayin doolar ciidamada maraykanka ee kubaha doona dalkaasi ilaa iyo inta mas-uuliyiinta dalka iyo biyan qarashki maraykanka inkubahi dhismo saldhigaasay baarlamaanka dalka iraaq iyo ansixiyey qorshe dalkaasay linkusaarow ciidamada ajaaniibta ee rooga gudo wadanka iraaq guud ahaan warkii hamingnimeysan kula dareertan warbaahinta warsaha khiyaaray surunkuwaninkeygiya warkii maybaintaasin ku jeediyaanoo qaalid cabdi ah dhinaga farsamada maxada ku deerto bilaal hilaal inta warkuun warka xiga hawada redinka kulmaan akhyaarey maybasin ku tabay nabadgelyo